halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka inta uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaan caawa idin bilaabaynaa cutubka labaad waxaana diiradda la saarayaa is-hoosaysiintii ciise masiix wuxuu noqday mid dadka u eg oo markii uu nin noqday wuxuu ka hoos maray malaa'igaha waxaa qoraha uu leeyahay sida ku qoran aayadda sagaalaad ee cutubkan labaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaja loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhedhemiyo qof walba markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxaannu soo gebagabaynay cutubkii koowaad waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka labaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada kadib markii aynu aragnay sarraysiintii sayid ciise masiix sida ku qoran cutubka koowaad ayaannu iminkana ka falanqoonaynaa is-hoosaysiintii sayid ciise masiix sida ku qoran cutubka labaad wuxuu iminka noqday nin oo markii uu nin noqday wuxuu ka hoos maray malaa'igaha waxaa lagu dhex uumay uurkii maryamo oo iyadu ahayd bigrad oo wuxuu dushiisa ku qaaday aadaminnimadeenna markaana masiixa waa kan inoo muujinaya ilaah waana mid dadka u taagan waxaanan arki doonnaa laba waxyaalood oo ku saabsan masiixa sida ku qoran cibraaniyada waxaana ay kala yihiin kow in masiixu dadka uu u muujiyey ilaah labo iyo inuu dadka wakiil uga ahaa ilaah hortii marka ay sidan tahay waxaan wakiil ku leeyahay samada waxaan leeyahay qof aniga wakiil iga ah waxaan kaloo rumaysanahay in qof aadami ah aanu wakiil iga noqon karin ama muqdisho ha joogo ama hargeysa ama kismaayo ama boosaaso ha jooge kuwa ay la tahay inay aniga wakiil iga yihiin ayaan huba inay nafsadooda un u raaxeeyaan oo ay danahooda gaarka ah fushadaan inkastoo ay ku andacoonayaan inay ummadda soomaaliyeed matalaan ha yeeshee arrinka aniga ahmiyadda ii leh wuxuu yahay inaan leeyahay mid ilaa hortii wakiil iiga ah oo ah kan innaga oo dhan inoo taagan way wanaagsan tahay inaan ogaanno inaan xagga samada ku leenahay ama ku leeyahay dhexdhexaadiye waxaa qorriinka uu ii sheegayaa in shayddaanka oo ah kan dadka nabiiba uu had iyo goorba ilaah hortii inagu dacweeyo sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka laba iyo tobanaad aayadda tobanaad shayddaanku waxyaabo xunxun ayuu ilaah inaga gaarsiiyaa markaana waan ku faraxsanahay in aan wakiil ku leeyahay xagga sare ama xagga samada waxaan marka hore arkaynaa masiixa oo ka sarreeya malaa'igaha waayo isagu waa ilaah haatanna waxaannu arkaynaa isaga oo ka hooseeya malaa'igaha waxaa isaga loo sameeyey sida dadka waxaanan halkan ku arkaynaa aadaminimadiisii haddaba lix siyaabood oo aynu ku kala garanayno khatarta ayaa halkan laynoogu sheegayaa waxay dardaaran u tahay dadka reer banu israa'iil inaanay ku guuldarraysan gelitaanka barakada buuxda ee ilaah uu inagu siiyey masiixa haddaba dardaaranka ama baaqa wuxuu la mid yahay kuwa waddooyinka waaweyn ku qoran ee darawallada uga diga marka jidku uu leexanayo iyo haddii dhulka dhul xoolaad u yahay iyo wixii la mid ah waxaana waanooyinkaas iyo dardaarankaasuu uu ku qoran yahay cutubka labaad aayadaha kow ilaa afar waxaana looga digayaa khatarta ay leedahay in gees looga leexdo tubta masiixa waxaa kaloo looga hadlayaa cutubka saddexaad aayadda toddobaad ilaa cutubka afaraad aayadda labaad waana khatarta ay leedahay in reer banu israa'iil ay ka shakiyaan masiixa dardaaranku wuxuu kaloo ku qoran yahay cutubka shanaad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban waana in aan loo dhiifoonaan ama loo digtoonaan maqlidda hadalka masiixa dardaaranku wuxuu kaloo ku qoran yahay cutubka lixaad aayadaha kow ilaa labaatan waxaana laga digayaa khatarta ay leedahay in injiilka ama hadalka masiixa laga tago waxaa kaloo laga digayaa khatarta ay leedahay in hadallada masiixa ama injiilada la diido sida ku qoran cutubka tobanaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa sagaal iyo soddon waxaana ugu dambeeya khatarta ay leedahay in la dafiro masiixa sida ku qoran cutubka laba iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa sagaal iyo labaatan haddaba waxaa jira laba meel oo qofka masiixiga ahi uu ku noolaanayo waxaana weeye inuu ku dhex noolaado lamadegaanka iyo inuu galo barakada ilaah isagoo ruux ahaan ka gudbaya webiga joordan waa diidi kartaa dhegaystow inaad inkastoo aad masiixi tahay haddana aad yeelato dhiiranaan aad ugu gudubto nolosha masiixinimada ee dhabta ah waana inaad qabatinto inaad u noolaato sidii ilaah uu kaa doonayo maadaama aad nin masiixi ah tahay iyo inaad diiddo oo rumaysadkaaguna isa soo tari waayo oo aad la mid noqoto sida mid aan rumaysad lahayn waxaa tusaale inoo ah reer banu israa'iil oo iyagu kolkii hore diiday inay dhulka galaan iyagoo odhanaya dadka dhulka deggan way inaga xoog badan yihiin oo kuma dhacno waxaana ay ka doorbideen inay lamadegaanka sii joogaan ilaahna wuxuu ku xukumay inaanay intii diidday oo dhan dhulka gelin laakiin ay carruurtoodu galaan haddaba dadka qaar ayaa ka gudba webiga urdun ha yeeshee marxaladdu way adkaanaysaa dabcan markii aad u tafaxaydato inaad ka gudubto webiga urdun ama haddii aan idin jilciyo marxaladaha adag ee idinka hor jooga inaad nolosha masiixinimada ku socotaan iyo inaad xumihiinnii hore maquuriska ku xabaashaan oo nolol cusub aad la soo sara kacdaan taas ayaa loola jeedaa inaad ka gudubtaan webiga urdun yeshuuca ayaa reer banu israa'iil gudbiyey webiga urdun ciise masiixna kuwa isaga rumaysan ayuu gudbinayaa webiga urdun wuxuuna geynayaa dhul nimco la barwaaqaysan waxaannu iminka soo gaarnay dhegaystayaal maaddada ugu horraysa ee cutubkan waxaana weeye khatarta ay leedahay in masiixa dowgiisa laga weecdo bal marka ugu horraysa aynu isla eegno dardaaranka mid waliba oo masiixa raacsan uu leeyahay waana waano inoo sheegaysa khatarta ah in dariiqa rabbiga laga weecdo sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan taas aawadeed waa inaynu aad u dhegaysanno waxaynu maqalnay waaba intaasoo ay inaga fakadaane maadaama ay muujinta ugu dambaysay ahamiyaddeedu ka sarrayso ku talagalkii axdigii hore oo ay ka timid kan malaa'igaha ka sarreeya waa inaynu dareenkeenna u weecinno waanadaas iyada ah oo mas-uuliyaddu iminka way baaxad weyn tahay marka qoruhu uu leeyahay waaba intaasoo ay inaga fakadaane ayuu ka digayaa daayicid ku timaada farriintan ahmiyaddeedu ay sarrayso haddaba daayacaadda markay joogto nolosha dadka mar waliba waxay keentaa masiibo laakiin markii la eego dhanka diinta ayaa in la maqlo injiilka oo aan lagu camalfalini ay keentaa masiibo haddii qof uu doonayo inuu lumo muxuu samaynayaa si uu ku lumo waxba laga dooni maayo inuu sameeyo daayacaaddu waa wax dadka u keena masiibo maalin baa waxaan maqlay nin doonni dusheeda ku seexday markaasaa doonnidii ilay ninkani wuu hurdaaye ay webi dhex gashay waxaa markaa horay u sii waday doonnidii biyihii waxayna ku dhacday biyo dhac weyn ninkiina halkaas ayuu ku dhintay haddii laayac u yimaado masiibo ayay ku dambaynaysaa haddaba haddii aan si kale uga jawaabo su'aashii ahayd maxaan yeelayaa si aan ku lumo ayaa waxaa qasab ah in marka hore aynu isweydinno su'aasha ah maxaan samaynayaa si aan ku badbaado su'aashaasi waxaa rasuul bawlos weyddiiyey xabsihayihii reer filiboy oo bawlos oo jawaab cad siinaya xabsihayaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaa xabsihayihii lagu yidhi rumayso rabbi ciise waanaad badbaadi doontaa adiga iyo dadka gurigaaguba haddaba jawaabta marka qofku uu doonayo inuu lumo waxa uu yeelayo ayaa waxay noqonaysaa inaannu waxba samaynin ama aannu ilaah rumaysanin kuwa masiixa inay raacaan doonaya waxaa loo sheegayaa ama lagula talinayaa oo lagu leeyahay rumaysta rabbi ciise haddii ay diidaan wax laga doonayo ma lahan inay sameeyaan waxaan garanayaa haweenay xogheen ahaan jirtay oo uu ku dhacay kansarka simaha markii lagu arkay ayaa loo sheegay inay si deg deg ah wax uga qabato laakiin maalinba maalinta ka dambaysa ayay ku ammaahan jirtay ugu dambaystiina wuu ku fiday cudurkii oo wax laga qaban karo ma jirin waanay u dhimatay marka laayacaadda kuma wanaagsana nolosha haddaba haddii warkii wanaagsanaa ee injiilka la diido ayaa taasu waxay keenaysaa masiibo ka daran tan kuwa nafsadooda laayacay ay helaan waxaa jira dad badan oo maqla warka wanaagsan ee injiilada laakiin kuma camal falaan waxaa jira kuwo badan oo qalbiga ka doonaya inay masiixiyiin noqdaan laakiin way ka gaabsadaan wakhtigaas isaga ah waxaana imaanaya maalinta ayaan ciise masiix aqbali doonin oo ay ku dhimanayaan xadgudubyadooda iyo dembiyadooda haddaba in injiilka la maqlo oo aan wixii la maqlay ficil laga dhigin waxay leedahay khatarteeda waxaan kuu sheegayaa dhegaystow in iminkadaba la joogo ama lagu jiro wakhtigii badbaadada oo waxaa jira khatar dhab ah oo cibraaniyadduna taas ayay inooga digayaan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda labaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo haddii hadalkii malaa'iguhu ku hadleen xaqiiq ahaa oo kii kasta oo xadgudub iyo caasinimo sameeyey uu helay abaalgud xaq ah haddaba aan kula socodsiiye aayaddu weli ma dhammaystirna tusaale ahaan markii labada malaa'ig ay yimaadeen sodom iyo gomora oo ay sii sheegeen in sodom la halaagayo ama la burburinayo ayaa sodom loo burburiyey sidii ay ahayd bilxaqiiqa mar waliba ee malagu akhbaar uu keeno waxay u dhacaan farriimuhu sida ay u yidhaahdaan oo waa duul runta lagu yaqaan bal iminkana aynu eegno su'aashan odhanaysa sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka labaad aayadda saddexaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan sidee baynu u baxsan doonnaa haddaynu dayacno badbaadintan weyn oo rabbigu kolkii hore ku hadlay oo kuwii maqlayna inoo xaqiijiyeen bilxaqiiqa ilaah marar badan buu caddeeyey in badbaadada lagu helo masiixa waxaana sii sheegay rusushii su'aasha aan laga jawaabi karin ayaa waxay tahay maxaynu u dayacaynaa badbaadada weyn ee masiixa waxaa haddaba jira maahmaah odhanaysa waxaa jirta waddo dadka la quman laakiinse dhammaadkeedu waa jidadka dhimashada waxay ku qoran tahay cutubka lixiyo tobanaad ee kitaabkii maahmaahyada aayadda shan iyo labaatanaad waxaa haddaba jira waddooyin dadka la quman oo waxaan garanayaa rag badan oo soomaali ah oo ay la wanaagsanaatay in lacag badan oo ay ku shaqaysan kareen ay boosas ku iibsadaan si ay dibadda ugu dhoofaan waxaana dhacday markii ay lacagtii bixiyeen inay kol dambeeto ku dhaceen boosaskii waxaa shuruudda kala gadashada boosaska dibadda ay tahay in markii qofku uu imtixaanka maro ee loo diro caafimaadka uu bixiyo lacagtii lagu heshiiyey oo dhan ha yeeshee dhibaato ayaa dhacday wakhti kadib waxaana burburay qorshihii dhoofka kadib markii wax si ay ka noqdeen qorshihii dadkii laabtoodu dhoofka u jeellanaydna waxay bilaabayaan inay muusanaabaan waayo waxaa jira jid la quman bini'aadanka dhammaadkiisana waa waddooyinka dhimashada hadalkaasuna waa run haddaba dhegaystayaal su'aasha maanta ina hortaal waxa weeye sidee baynu ku badbaadaynaa haddii aynu luminno badbaadada maxaad samaynaysaa inaad lunto aawadeed marka ay sidaas tahay waddooyinkaagii hore ayaad ku joogaysaa oo wax kororsiimo ah heli maysid ha yeeshee markii aad doonayso inaad kororsiimo hesho waa inaad dhaqdhaqaaq leedahay daayacnimadu way ku halligaysaa haddaan casharka ku noqonno ayaa qorninku wuxuu leeyahay badbaadadan weyn ee rabbigu ama sayidka uu ka hadlay ayaa qoruhu uu ka hadlayaa sayid ciise masiix markii uu dunidan joogay masiixu wuxuu yidhi ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow waxaa kaloo kitaabka uu leeyahay wiilka aadanuhu wuxuu u yimid inuu badbaadiyo kuwa lumay waxaana tan loo xaqiijiyey mid kasta ee maqlay waana xertiisii iyo kuwii maqlay ee goobjoogayaasha u ahaa khudbadihiisii iyo weliba dhimashadiisii iyo sarakiciddiisii oo la socday meel waliba ee uu masaalada iyo khudbadaha ka jeedinayay haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminkana eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda afaraad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan ilaahna wuxuu ugu marag furay calaamooyin iyo yaababba iyo xoogag kala duwan iyo hadiyeedo ruuxa quduuska ahuu u qaybiyey siduu doonayey haddaba waxay ila tahay in qoraha warqaddan cibraaniyada loo qoray uu maanka ku hayo maalintii bentekost markaasoo hadiyadaha ruuxa quduuska ah laga dulmuujiyey wakhtigaas hadiyadda dabcan waxay adkaynaysaa farriinta waxaa haddaba halkaas yaalla xaqaa'iq weyn oo waa dardaarankii weynaa oo looga digayo inay ka ilduufaan runta oo in laga ilduufo runtaas weyn iyo in loo qaato wax iska caadi ah ayaa khatarteeda leh marka ay sidan tahay ayaannu dhegaystayaal eegaynaa maaddada kale ee ah sida sarraynta masiixa ay ahayd markii uu dad noqday bini'aadamnimadii masiixa ayaa loo baahan yahay in la sii adkeeyo isla sidii markaa aynu u adkaynay rabbaaninimadiisa soo arki maysid wuxuu rabbaaninimadiisii la yimid dhulka wuxuu kaloo aadaminimadiisii u qaaday samada way ahmiyad ballaaran tahay markaa inaad garato in rabbaaninimadiisii ay dunidan la joogtay oo aadaminimadiisa ama garashada xanuunka bini'aadanka isagoo og ayuu samada ku noqday weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal isla cutubkan labaad ee kitaabka cibraaniyada waxaanan akhrinaynaa aayadda shanaad oo waxaa qorninku uu leeyahay sida tan waayo dunida imaan doonta oo aynu ka hadalno malaa'igaha kama uu hoosaysiin bal aan idin yara sharaxno oo waxaannu ku bilaabaynaa inaan bal marka hore garanno dunida oo qoraha warqaddan ka hadlayo dad badan ayay la tahay in marka uu leeyahay dunida imaan doonta uu ka hadlayo samada marka ay sidaasi tahay erayga uu isticmaalay ee duniyooyinka markay aayaddan joogto waxaa loola jeedaa kuwa dunidan deggan marka la eego luqadda giriigga ah ee kitaabka ku qoran aayaddan waxaa looga hadlayaa dadka dunidan sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad markaasoo uu lahaa qoruhu oo injiilkan boqortooyada ayaa dunida oo dhan lagu wacdiyi doonaa inuu marag u noqdo quruumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa imaan doonta waxaa kaloo isla erayga duniyooyinka lagula isticmaalay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan laakiin waxaan leeyahay miyaanay maqlin haah runtii codkoodii wuxuu gaaray dhulka oo dhan hadalkoodiina wuxuu gaaray dunida meesha ugu shishaysa sababtaas aawadeed ereyga duni looma isticmaalo wax ku saabsan wakhti weligiis ah welibana ma quseeyo wakhtigan ku talagalka nimcada ee aynu ku jirno waxaase laga hadlayaa wakhtiga boqortooyada masiixa waa boqortooyada imaan doonta dhulka ama dunida rumaystayaasha cibraaniyada oo ku jiray wakhtigii axdigii hore waxay garanayeen in duluucda lagu celcelinayo ee kitaabka axdigii hore inuu ahaa imaanshaha masiixa oo isagu ka soo farcami doona daa'uud kaasoo carshiga boqornimada ku fadhiisan doona ciise masiix boqortooyadiisa ayaa nebi waliba uu sii sheegi jiray haddaan ku noqonno warqadda cibraaniyada ayaa waxaa qoruhu uu leeyahay sida tan malaa'igaha kama uu hoosaysiin ayaa taasu ay u dhacaysaa markii la gaaro boqortooyada zamanka ee dunida imaan doonta marka inkastoo malaa'iguhu ay haysteen amarro ay fulinayaan wakhtigii axdigii hore ayaa wakhtiga mustaqbalka ah waxaa xukunka haysanaya masiixa waxaase iyaga loo oggolaanayaa inay adeegayaal ka ahaadaan boqortooyada imaanaysa weli waxaannu ku jirnaa cutubka labaad ee warqaddii cibraaniyada baalka saddex boqol kow iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaanan idin akhrinaynaa aayadda shanaad qorninku wuxuu leeyahay sida tan laakiin mid baa meesha ka marag furaya isagoo leh bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa haddaba ka bilaabata aayadda lixaad ilaa iyo aayadda shanaad waa xigasho ka imaanaysa zabuurka siddeedaad aayadaha afar ilaa lix bal aynu halkan ku yara hakanno oo aan isweydinno waa kuma kan lagala hadlayaa dadku waa abuuris aan tabar weynayn oo ku nool mid ka mid ah meereeyaasha ugu yaryar haddaba waa dhab in dadku ay itaal iyo tabar daran yihiin waxaana qorninku marar badan uu inoo sheegayaa sida aynu daciif u nahay waxaase iminka cajiib ah in wiilkii ilaah uu dunida yimid oo uu nin noqday waxaa iminka qorninka uu leeyahay bal waa maxay dadka oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa masiixu wuxuu noqday nin ama aan idhaahdo dad wuxuu ka soo tegay ammaantii samada oo wuxuu yimid dunidan laakiin malaa'ig ma noqon waxaa markaasi taas inoo faahfaahinaya qoraha warqaddan cibraaniyada haddaan su'aasha idinku celiyo ayaa qorriinku uu leeyahay waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa haddaba waa maxay dadku dadku iyaga qudhoodu waxba ma ahan oo jir ahaan haddii la eego waxa ay ka kooban yihiin wax qiimi leh ma ahan ruuxa ilaah ee ku jira dadka ayaa qiimi u yeela xagga maskaxdana wuxuu dadka ismoodaa inuu macno weyn leeyahay laakiin wax yar unbay garanayaan maxay haddaba dadka garanayaan waxaan rumaysanahay in garashada caadiga ah ee qofka aan laysku hallayn karin waayo waxaa ka buuxa eex damac nijaasnimo iyo damiir xumo
siraadkii adduunkow suban ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin